kooxo hubaysan ayaa degmada marka ee xarunta shabeellada hoose waxaa la sheegayaa in ay ku dileen haweenay uur lahayd oo ka mid ahayd ganacsatada khudaarta keena magaalada marka cabdalla maamow cumar oo haweenaydaasi ay walaala yihiin ayaa v o a u sheegay in kooxdaasi inta aanay dilin haweenaydan in ay kufsadeen dhinaca kalena guddoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin oo isna v o a la hadlay ayaa dilka iyo dhacdada gabadhaasiba xaqiijiyey wuxuuna sheegay in aanay xaqiijin karin in uu jiray kufsi haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyaheenna jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay cabdalla maamow iyo weliba guddoomiyaha degmada markaa xasan cumar waxaana hadalka ku horeynaya maamow
kolley gabadhaas wala qof ganacsata xoogsata iska eh beeraaley iska eh aheed ilmaheeda u baahnaayeen waxa waaye gacan cadaaba maanta oo shalay ayayna kulan sidee bay wax u dhaceen marka qaabku waxay u dhaceen waxa waaye ayaga oo suuqa ka soo noqotay oo soo adeegatay waxeeda soo wadatay jidka jidka ayaa lagu galay yaa u galay ayaa jidka u gashay kolle dabley ah raacdinta waxaas ahay khadar ali sideed sac iyo todob sac inta u dhexayso shalay haa shalay tahay shalay oo oo arbacada ahayd markaa kadib maxaa dhacay markaas kadib waxaa dhacay gabadhii oo teleefoonkaada sheeg number sirtaada sheeg in la yidhaahdo wixii oo farax lagu dhago macnaha la sii jiido farxum iyo waxaasaa ka dhacda meesha waa garta waxaana soo gaarayaa in dableyda gabadhaasi inay kufsadeen oo ay uur lahayd maxaa ka jira ha ha ha gabar oo xaamil ah bay ahayd oo macnaha hadda hadda waxay ka tagtay sagaal wiil oo sagaal ilmay ka dhagto oo caruur ah gabar oo iska kharaabinayso ilmaheed u xoogsanaysa ay ahayd dhacdadani ma waxay ka dhacday gudaha marka ama magaalada marka banaankeeda gudaha leedhah gudaha waaye gudaha magaalada gudaha waaye maxallahaas buuljan iyo idka wajeer inta udhexeysa buuljan waa buuljan kor meesha oo la korsahay oo doox waa gartay kadib marka ay ragga qabsadeen maxaa la idin sheegay in ay dhaceen waxaana la sheegay inay dhaceen gabadha ina oo xabado oo ay ku daadiyeen bas ay ku jeexeen nambarkaada sirta loo sheeg in ani qof ganacsata iska hay waxaan ilmeheya u kharaabina waxaas ay leesoy ayna calaacanayso oo cidka yeelaysla waktiwaasay ka baadi wixii aan isla wada qabsaday xabadihii ay ku wada daadiyeen falkuma wuxuu ahaa fal dhaca oo la rabay in lacago laga qaato oo lacagta ugu jirto moobeelkeeda ee adeegyada isgaarsiinta ay isticmaalaan mise wuxuu ahaa mid sidoo kale fal kufsi ah dhacdaas waxaas ahay mid oo fal kufsi ah iyo labada meelba oo midna oo macallah lacagahaas in laga dhac la rabo meesha burcadyaalka ay ku dhaceen meesha waxa waaye meesha oo dooxa waaye qaabka ayaga ay maadinaayeen waxa waaye inay oo lacagahaas moobelada oo oo ku jiraan war waxaan waa ku kharaabinaa qof ganacsata iska ahay oo ilmaheeda u kharaabinayso ee waxaana ii dhaafa ay baranayso waxaas oo qof oo ka helay oo aysan jirin haa taasay aheeday wixii oo adi markaas kadib oo faraq oo wixii laiskugu dhagay moobaladii oo faraq laiskugu dhagay a mid oo mid oo ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay mid ayaga ka mid ayaa baas ku jeexay qaabkaasa waxay u dhaceen walaalo waxaad noo sheegtay in sagaal caruur ay lahayd midna ay caloosha ku siday markii dhacdadani ay dhacaysay midka ugu weyn imse buu jiray midka ugu yar meequu jiraa midkaad weyn midkaad weyn waxaa uu jiraa mid labaatan jir ee waay oo hadda hadda oo naag guursaday waay kan ugu yarna kan ugu yar waxa waxaa jiray saddex san jir waay saddex san ilaa iyo afar san waay marka gabadha walaasha dhibaatadan loo geystay mise jir bay ahayd ayaga afartan jir udha waay afartan jir waay ilaa iyo soddon iyo sideed afartan intaasay udhexaysaba waxaa ii sheegtaa marka kooxihii weerarkani dhibaatada u geystay gabadhan walaasha ah xaggee bay qabteen marka ma jiraa maamulka arrintan inuu ka hadlay oo maya maya samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo gabadha walaashaada ah dhinaca kale dhegaystayaal waxaan arrimahani wax aan ka weydiiyey guddoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya xasan cumar macalin waxaana aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen sax waaye shalay waxaa dhacay gabar oo ganacsata ah oo gabdhaha khudaarta keeno dhinaca iyo janaale ka timid ayaa magaalada dhexdeeda meel kamid a lagu helay kaligeedna ma ay aheen way badnaayeen oo gabdho badan ay ahaayeen nasiib inta kale xoogaa moobeeladii lacagtii waa laga qaaday isla markiis kuma aana dhejinin kuma ay dhejinin marka ayadii markii la yiri keen moobeelka iyo e t c labarka sheegna waxay ku maxaa lacag ma dhiibaayo oo lacagtina ma bixinaayo marka sidaa darteed sidii waxay nasiib u yeelatay marata inay sidii ay mooryaantii ku dilaan marka waxaa inagu maqaalaa in gabadha dil keliya aan loogu ekaysiinne meesha kufsi uu ka dhacay xitaa sidoo kale arrintaasi bal ka waran waa runtii arrintaasu kufsiga anagu ma xaqiijinin markaan wareysanay iyo gabdhihii kale aan wacnayna kufsigaas ilaa hadda waa la sheegay meela baraha bulshadana waan ku ark laakiin anugu ka mas-uul ahaan ma xaqiijin arrintaas weli ma haayo laakiin qofkii waa la dilay wax micno ma samaynayso dee mar hadiiba qofkii ruuxeedii la gooyey oo ruux bilcaana oo miskiina ka ganacsata oo ilmo u shaqaysanaysay oo hadiiba la dilaya dee kufsi hadii lagu daran waa waa isla meeshii laakiin anu hadda kufsi xaqiijinin dilkaas un baan ogaaday in sababtaas ay u dhiman kooxaani dhibka geystay marka maxay yihiin bal haddaad sharaxaad naga siisid jamaalu waa su-aal aada u fiican horta meeshu war la qabaa xiisa male meeshu waxaa jiro laba koox oo maleeshiya ah oo mooryaan ah oo iska soo horjeeda oo xabad isku haysto wakta badanna isqor fidhiyey oo dagaaladoodii dee shan sano iyo wax la dila gaaray oo waxna aan laga qabanin mar walibana dee wa waxaan ugu cusub in ruux bilcaan la dilo maahan bisha afarteedii hataa saasoo kale intay isxabadeeyeen dad hayadaa ku dhintay oo aan ogahay wiilaa ku dhintay oo culimo ah marka waa dad ishor fadhiyo oona laba beel ka soo jeedo wax xaliyana aan la helin ama dawladii dhexe ama koonfur galbeed kuma ay guulaysin inay xaliyaan marka arrintaas waa arrin soo jirtay waaye marka waa labadii ciidan oo isfadhiyo waaye marka arrintan sida aad warka u dhigayso waxay salka ku haysaa maleeshiya beeledyadii waayadanba ku dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose waa saas way haa sidaas way maleeshiyaadkooda hor fadhiyo waa maalin laba maalay tagtay weligeed xabad la-aan ma noqonin waa xabaday isku turtuuraan mar waa isku soo dhawaadaan mar dad bay iska dilaan mar shacabay qaxiyaan mar shacabaa meesha ku dhinto marka waa wax dhib weyn oo wakta badan jiray oo hadda markao dhan baabi'i waaye markao dhan hadda wax baaba'san tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhinac kastaba marka hadda haddaan sawir ka bixiyo meel hadda oy bulsha ku dhaqan tahay ma aad bay u dhiban tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka xasan cumar waxaana ka horreeyey cabdilaahi cabdalla maamow oo ay walaalo ahaayeen haweeney lagu dilay magaalada marka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan